بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة قال أبو هريرة waxaa laga wariyey xadiiska laba boqol iyo lixdan iyo sagaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yuqaalu liأhli اljanna ahlu jannaha waxaa lagu leeyahay khuluudun sha'nukum ama amrukum arrinkiinu khuluudun waa waaritaan jannada dhexdeeda inaa ku waartaan laa mowta geeri kaa'inun mid ahaanaya ma aha geeri ma jirto waliahli nnaari wayuqaalu liahli nnaar ahlu naarka waxaa lagu leeyahay sha'nukum arrinkiinu khuluudun waa waaritaan laa mowta geeri kaa'inun ma ahaanin xadiiska isagoo dheer saxaabiga hadda wariyey waa abu hurayra ayaa waxaa wariyey abu saciidin alkhudri wuxuu yidhi dadka ahlu jannaha ah markay jannada galaan dadka ahlu naarka ah oo naarta aan ka soo baxayn markay naarta ay galaan ayaa waxaa la keenaa mowdkii geeridii ayadoo u eg wan meel u dhaxayda labada daarood ayaa la keenaa waxaa loo dhawaaqa dadkii ahlu jannaha ahaa yaa ahla aljanna qoortay soo taagayaan dadkii ahlu naarka ahana waa la waca waa loo dhawaaqa yaa ahla annaar ayaguna qoortay soo taagayaan hal tacrifuuna haadaa kan ma taqaanaan markaase waxay leeyihin haa waa naqaanaa ayagoo u jeeda ayaa mowdkii la gowraca waxa la gowraca marka waa geeridii ee ma aha malaku mowdkii geeridii ayaa la qalaa dhexdooda lagu gowracaa markaasaa waxaa lagu leeyahay yaa ahla aljannati khuluudun bilaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun bilaa mowt arrinkiin waa waaritaan ma dhimanaysin ahlu naarow ahlu janno iyaguna iyaguna waa sidoo kale waa ku waarayaan ka dhiman maayaan markaasuu nabigu sala allahu alay slam wuxuu akhriyey waandirhum yowma alxasrati id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun maalinta murugta iyo tiiraanyada uga dig dadka ahlu jannaha ah farxaddoodii hore farxada ugu ziyaadee ahlu naarkana tiiraanyadii ayay waxay ku darsanayaan tiiraanyo kale iyo murug kale ilaahay marka wuxuu ballan qaaday labadaas daarood in lagu waaro oo aan laga dhimanin oo aan laga zuulin qofkii ilaahay ugu talagalayna jannadaasuu ku noolaana weligiis ka dhiman maayo kii naarta galaana oo ilaahay ugu talagalay inuu ku waarana halkaasuu ku waara weligiis ka dhiman maayo kana bixi maayo can anasin can الnabiy salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam xadiiska laba boqol iyo toddobaatanaad qaala wuxuu uhi yaquulu اllahu tacaala ilaahay wuxuu ku leeyahay liahwani ahli الnaari ahlu naarka midka ugu fudud cadaaban xagga cadaabka ninka ugu cadaab sahlan ayuu ilaahay wuxuu ku leeyahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ilaahay wuxuu ku leeyahay low anna laka haddii adiga uu kuu sugnaan lahaa adigu haddaad lahaan lahayd maa fi lardi dhulka dhexdiisa wixii ahaaday oo min shay-in xoolo ah hanti ah dhulka waxa yaalla oo xoolo ah haddii aad lahaan lahayd maanta akunta ma ahaan lahayd taftadii bihi mid isku furta naarta ma isaga furan lahayd saasaa lagu leeyahay fayaquulu wuxuu leeyahay nacam haa ilaahayna muxuu leeyahay yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniihi wa saaxibatihi wa akhiihi wa fasiilatihi alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiica uma yunjiih adduunka waxa jooga oo dhan inuu isku furto isaguna uu badbaado qofka mujrimka maalinta qiyaama saasuu tamanina ilaahay wuxuu leeyahay waxa dhulka dhexdiisa ahaaday haddii maanta aa lahaan lahayd cadaabkan ma isaga furan lahayd markaasuu wuxuu leeyahay haa waa isku fura lahaa fayaquulu ilaahay wuxuu leey aradtu minka waxaan kaa doonay waa iraadadii sharciga ahayde aradtu minka waxaan kaa doonay ahwana min haadaa kan wax ka sahlan oo ka fudud ayaan kaa doonay wa anta fii sulbi aadama adoo nebiyullaahi aadam dhabarkiisa ku jira ayaan waxaan kaa doonay wax ka sahlan arrinkan oo muxuu yahay anlaa tushrika bi inaadan aniga ila wadaajin shay-an waxba cibaadadayda inaadan cid kale wax ka siin fa abayta waxaad diidday ilaa an tushrika bi inaad wax ila wadaajida maana wax kale waa diidday waxaad ku adkaysatay inaad aniga shariik ii samayso fa abayta waxaad diidday anlaa tushrika bi ay fa abayta waxaad diidday ilaa an tushrika bi ay ila alishraaka bi ila alishraaka bi antani waxa ka dambeeya masderkaasa kusoo awiilaya in aniga wax ila wadaajida maana wax kale waa diidday وإذ أخذ ربك من بني آدم في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم أيضا سوسة ماهين ها؟ من ظهورهم ذريتهم آيات اسمك إلهي وحو كشاغي نبي الله آدم بشر كالدنيا ذا جوغا يغو دبر كيس كجرة الدنيا ذا ولي آن إيمان إنه إلهي بلان كقاضي بلان تاس آه inay rabbinimadiisa ilaahnimadiisa ay qiraan cid kalena aysan la wadaajin shariik ilaahay inaysan u samaynin waa ogolaadeen waa qireen laakiin ogolaanshahaas qofna markuu dunida yimaado waa ka dhabeeyaa qofna markuu dunida yimaado ayuu ballantaas ka baxaa xadiiskan marka wuxuu tilmaamaa waa aayaddaas fii suurati alacraaf ku jirtaa aradtu minka waxaan kaa doonay ahwana min haada kan wax ka sahlan wa anta fii sulbi aadama anlaa tushrika bi inaadan aniga wax ila wadaajin shay-an waxba fa abeyta waxaad diidda ilaa an tushrika bi ay ila alishraaka bi laba boqol toddobaatan iyo kow can ibni cumar radi allahu canhuma qaal wuxuu yidhi naha nabiyu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nebigu wuxuu reebay can innadri nadarka sharadka nabigu waa reebay sala allahu calayhi wacala ali wasalam nadarka oo ah qofku inuu yidhaahdo haddii ilaahay caafiyo waxaasaan sadaqaysanaa haddii ilaahay caafiyo intaasoo maalmoodaan soomaa haddii ilaahay caafiyo cibaadadaasaan samaynaa haddii qofkii iga maqnaa ilaahay ii nabad keeno waxaasaan sadaqaynaa cibaadada noocaasaan samaynaa nadaraa la yidhaahdaa nadarku markiisa hore qofka waajibna kuma aha mustaxabna maaha bale nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam waa karaahaystay laakiin haddayba dhacdo qofku inuu sidaa yeelo inuu oof yahay waa waajib maxaa dhacay ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyt alcatiiq fii suurati alxaj ilaahay wuxuu leeyahay nadar hadday galeen nadarkooda ha oofiyeen waa amar amarkuna wuxuu tusiyaa waajib inuu qofkaani marka hore uu sidaa yidhaahdo waajibna maahin mustaxabna maahin laakiin haddayba dhacday uu yidhaahdo wixii nadarka uu ku galayna uu helo inuu fuliyahay waajibay ku tahay sidoo kale ilaahay wuxuu ammaanay dadka nadarka markii ay galaan oofiya yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira ilaahay wuxuu ku ammaana nadar hadday galaan inay oofiyaan cumar radi allaahu canhu nabiga sala allahu calayh wacala wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow nadaraan galay jaahiligii qabla alislaam inaan ku ictikaafo masjid ulxaraam ma oofiyaa markaasuu nabigu wuxuu ihi awfi binadrika nadarkaaga oofi ilan shay cibaadahoo fiican u ahaa naha nabiyu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nabigu wuxuu reebay can inadri sharadka qaala nabigu wuxuu yidhi innahu nadarku laa yaruddu shay-an qofka waxba kama celiyo musiibo qofkaan u qadarneed nadarku kama celiyo caafimaadna ma keeno wa innamaa yustakhraju bihi nadarka waxaa looga soo qaadaa min albakiili qofka bakiilka wax looga soo bixiyaa nabigu sala allah alay slam wuxuu leeyahy qofkan hadday u qadarneed inuu caafimaado waa iska caafimaadi doonaan nadarkan caafimaad u keeni maayo bogsinana u keeni maayo qof hadduu ka maqnaa qofkaas haddii ilaahay u qadaro isagoo nabad qaba inuu yimaado waa imaan doonaa nadarkani waxba keeni maayo qadarta ilahay waxba kama bedelo laakiin qof markii hore aan wax bixiyeen ayaa hadda wax bixinahoo bakhiil ah oo loola jeedo qofka haddii nadar uu galo oo uu yidhaahdo haddii qofka iga maqnaa ilaahay ii nabad keeno waxbaan sadaqayna hadduu yidhaahdo qofkiioo qadar ahaan ilaahay u qadara isagoo nabad qaba inuu yimaado nadarkaani hadde ma uusan keenin arrinkan ee ilaahay baa mar hore wuxuu u qadara isagoo nabad qaba inuu yimaado qofkii marka wuxuu ku qasban yahay sadaqadii inuu bixiyo laakiin nadarkan hadduusan geli lahayn waxaa laga yaabaa hal shil inuusan sadaqaysteen oo xoolihiis waxba uusan ka bixiyeen laakiin nadar sooma gelin wixii uu rabayna sooma imaanin waxaasna nadarku ma uusan keenin laakiin qadarta ilaahayaa sida ahayd waa inuu markaas sadaqadii uu bixiyo wainamaa in kale maa yustakhraju bihi nadarka waxaa wax looga qaadaa min albakhiili qofka bakhiilka ah wuxuusan bixiyaan uu bixinaa markii nadarkaas uu u fulo حديثك لو بقى تضباطن يا لواد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي وحير من أكل قفك عنا ناسيا أصغى هالمانسا وهو صائم أصغى صوما فليتم صومه صوم كيس هتام يالو فإنما إن كلمها أطعمه الله إلهي أيا قودي وسقاه أصغى نورا بيه soonka qofka waxaa laga reebay waxaa ka mid ah waxa qofku uu ka soomaa akliga iyo shurbiga qur-aankana ilahi waa ku sheegay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri uma atimu siyaama ilى اleyl ilahi wuxuu leeyahay wakuluu washrabuu cuna caba xatىa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ilaa waaga uu ka baryaa inta ka horeyd waa cune waa cabe laakiin macnaheedu marka muxuu waagi hadduu baryo tumsik waa joojina cabitaankii iyo cunidii waa joojine ila mafhuumka ayaddu waa sidaase ilah wuxu uhi uma atimu siyaama ilى leyl soonka marka dhammaystira oo imsaagaas qofku ha ka soomanaado cabitaankii iyo cunidii ilaa habeenka laga gaaro oo macnaheedu ilaa qoraxdu ay ka dhace uma atimu siyaama ila leyl qofku waa bashar inuu halmaamaa dhici karta inuu soomanaa isagoo aan is-ogeyn maalin ramadaan inuu wax cuno oo uu wax cabo nabigu sala allahu alay slam wuxuu leeyay qofkaa soonkiisii kama jebin soonkiisii waa u jiraa ha iska sii wato wax qalla ah oo qofkaas lagu leeyahana male ilaan soonkiisi waaba u jiraae man akala naasiyan qofkii cunaa soo halmaansan wahuwa saa'imun asagoo sooman falyutima sowmahu soonkiisa dhammaystirto nabigu marka wuxuu yidhi soonkiisa macnaheed marka soonkii waa u jiraa fa inamaa in kale maaha adcamahu allahu ilaahay baa quudiyey wasaqaahu ilaahay baa wareer marka waa arsaaqada ilaahay uu siiyey asagoo afku ku jiro haddee kusoo dhacdo inuu soomaya laakiin waa inuu tufo hadduu sii liqo soonkiisii waa jaba markaas wixii markaas ka hor dhaafa oo caloosha u gudba looma hayso laakiin waxa afkiisa ku jira ayaga ka daba tagay leeyihiin xadiidka laba boqol toddobaatan iyo saddexaad can sawd can sawdata zawji nabiy sala allahu calayh wasalam sawda binti zamca xaasaska nabiga ka mid ah sala allahu alay wasalam oo haweenaydii ugu horreeyday oo nabigu uu guursaday salى اllahu عalayه wasalam bacda khadiija khadiija bintu khuwaylid markay dhimatay kadib xaaska nabiga salى اllahu alay salam qaalad waxay tihi maatat lanaa shaatun waxaa dhimatay ri annagu aan leenahay asalku wuxuu ahaa inay tiraahdo maatat waxaa dhimatay shaatun ri oo lana annaga noo sugnaatay laakiin jaarumajruurkay soo hormariday marka waa la xaalayna ri annagu aan leenahaa dhimatayay tiri waa baktiday fadabaqnaa maskahaa maqaarkeedii ama haraggeedii ayaan dabqi ku samaynay uma maa zilnaa kadibna ma aanaan ka zuulin waa la magdeeyey uma intaa kadib maa zilnaa kama aanaan zuulin nambidu fiihi maqaarkaas dhexdiisa inaan wax ku ridanayno xataa saarat ilaa ay noqotay shannan ilaa ay noqotay sibraar oo duqoobay xadiiskan wuxuu noo faa'iideynaya xadiis hadda ka hor aan soo marnay wuxuu noo faa'iideynayay xadiis maymuuna muu ah mise xadiis ibni cabbaas nebigu sala allahu calay wasalam inuu arkay ri dhimatay markaasuu wuxuu yidhi haragga maxaa ugala bixi weydeen oo ugu intifaaci weydeen markaasa waxay rasuulka ilaahay waa mayta markaasuu wuxuu yidhi innamaa xaruma akluhaa waxa la xaaraantinimeeyey waa in la cunee laakiin haraggeeda ama maqaarkeeda haddii la magdeeyo waa la isticmaali karaa xadiiskaana kaasuu noo faa'iideynaa oo sawda waxay leedahay ribaa intay naga dhimatay oo maqaarkii kala baxnay ayaa la megdeeyey markii uu qalalay kadib waxaa laga dhigta weel biyaha lagu shubto biyaha marka lagu shuba jiray sibraaraa laga dhigtay waxaa jira marka wax la dhihi jiray nebiid nebiidka laba shayba waa loo isticmaalaa laakiin midka hadda xadiiska uu ka warramaa wuxuu yahay magaalada madiine waxaa la yidhahdaa biyaheedu ma macaanayn biyahoodu xoogaa waa qaraaraayeen dadku marka biyaha waa macaanaysan jireen oo soo see loo macaanaynaa weela inta biyo lagu shubo oo timir ama zabiib lasoo qaado oo lafaha laga bixiyo ayaa weelka lagula dhex ridaa biyahaas marka waa macaanaanaya waa laga cabaa markii biyaha laga dhammaystaba biyo kalea lagu daraa markii zabiibkaasi timirtaas ay dhammaadaan haddana biyo iyo waxaa la iskula shubaa iyo timirtii timirtaas marka waxaa loogu talagalay biyahaas qaraarka inay macaanaydo nebidaa la yidhahdaa marka waxay leedahay marka weelkii ama maqaarkii waxaan ka dhiganay weel biyo lagu shubto kadibna waxay leedahay waxaan ku samayn jirnay nambudu fiihi timirta iyo zabiibka iyo ayaan ku dhex ridi jirnay leedahay si biyaha ay noogu macaaneeyaan ilaa markii dambe uu noqday sibraar duqoobay yacni waqti badanaa marka la isticmaalaya maanta tulana ashaatun ri annagu aan leenaha dhimatay fadabaqnaa maskaha haraggeedii ayaa inta laga bixiyey ayaan magdaynay tidhi uma maa zilnaa kama anaan suuli nambidu fiihi weelkaas dhexdiisa inaan wax ku tuuranayn wax ku dhex ridanayn yani timirtii zabiibkii xataa saarat ilaa ay noqotay shannan sibraar oo duqoobay ilaa waagii dambe ay ka duqowday حديثك لو بقول تضباطني أفراد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال وحوري ابن أخت القوم منهم قومكو ويلكا أما قبض أبتغى يوهين أيكو كمد يهي عنق أبتلو يهي غيركو كمد يهي أو من أنفسهم أما أيغا نفتو ذا يكمد يهي حديث كان وادارا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة حنين dagaalkii xunayn markii la aaday xunaynna wuxuu dhacay sanadkii tobnaad magaalada maka markii la furtay ayaa qabiil hawaasin la yidhaahdo wuxuu nabigu maqlay sala allahu calayh waala salam inay is-abaabulayaan oo ay rabaan magaalada maka inay kusoo duulaan sanadkii tobnaad yaana dhihina sanadkii sideedaad caam alfatxi sanadkii furashada magaalada maka markii la furtay oo nabigu uu maqlay khabarkaas ayuu ciidan wuxuu isku duba riday laba-iyo toban kun gaara fowdaa la isdaray markii hore saxaabada waa laga adkaaday kadibna saxaabadu waa ka adkaadeen xoolo fara badana hawaasin laga qabsaday iyo dad fara badan dadkii waagii dambe waa loo celiyey markay soo islaameen laakiin xoolihii saxaabadaa loo kala qaybqaybiyey dadka loo qeybiyey waxay u badnaayeen odayaashii quraysheed ama odayaashii carbeed ee mar dambe soo islaamay ama ha ku soo islaameen fatxigii maka ama agaaraheed ha soo islaameen dadkii ansaarta ahaa ee nabiga sala allahu calay wasalam soo dhoweeyey ee magaalada madiine ku soo dhoweeyey ee naftooda u huray ee xoolahooda u huray nabigu waxba kama siin xoolahaas waxayna qiyaasayeen xoolaha inta ugu badan in ayagu heli doonaan nabigu waxba kama siin ansaar hoose isu waraysato waxaa la yidhi ma u jeedaan haa nabigu sala allahu calayhi waala salam xoolaha waxaa u qeybiyey odayaashii qureysheed soo maaha annagana waana iloobay soo ma aha rasuulka ilaah ilaahi ha u dambi dhaafo dadkii shalay annagu aan soo islaaminay oo seefaheenna weli dhiiggoodii uu ku yaallo ayuu boqol boqol neefoo geela siiye annagana hal xaba xataa nagama siin nab warkii buu maqlay markaasuu wuxuu yidhi ansaar meel ha isugu tageen daduu intuu diru wuxuu yidhi ha lii aruuriyo meel ha la iigu geeyo meesha isugu yimid markaasuu wuxuu yidhi nin aan ansaari ahayn miyaa idinku jira markaas waxay dhaheen rasuulka ilaahi oo hal qof oo aan abti u nahay aan nala jooga bis inta kale waa ansaar markaasuu wuxuu yidhi ibnu ukhti lqowmi minhum wiilka abtiga u tihiin adinku idinka mid yahay waa ansaari asaguna nabigu sal اllahu alay slam marka wuxuu ku yidhi ansaarey adinkoo baadiyeysan so idinma aanan imaanin oo aniga sababta ilaah idinkuma hanuunin markaas aan rasuulku ilaahi haa idinkoo kala tagsan oo islayna so idinma aanan imaanin oo aniga sababta ilaahay quluubtiina isuguma soo dumin markaas aan rasuulku ilaahi haa markaasuu wuxuu yidhi miyaydnaan jecleen dadku inay geel iyo lo iyo ari intay qaataan idinkuna rasuulka ilaahay magaalada madiina u kaxaysataan soo saas ma rabtiin markaas rasuulku ilaahi waa rabnaa raalli waa ku nahay dadku wuxuu yihi geel iyo lo iyo aryay la tagay idinkuna rasuulka ilaahay aa magaalada madiina u kaxaysateen idinkaa marka ka sharaf badan idinkaa ka qiimo badan nabigu sala allahu alay slam markuu wuxuu yidhi wax alla wixii abaal aad aniga iyo saxaabada muhaajiriinta noo gasheen waa sheegi kartiin waa sax dhammaantood waa wada jiraan laakiin aniga sababtayda intaa ku hesheena ka tiro badan markaasay iska ooyeen ansaartii nabigu sal slam marka wuxuu u sheegay wuxuu ku yidhi dadka xoolaha aan siiyey oo boqol boqolka neef oo geela aan siiyey waa dad islaamnimadoodu ay dhowdahay oo aan rabo islaamnimada inaan ku soo dumo adinka laakiin islaamnimada qalbigiina waa degtay xoolaha waxaan u siina ma aha inaan adinka ayaga idinka jeclahay ee waxaan raba inaan islaamnimada ku soo dumo mu'allafatu lquluub ay marka ahaayeen saasuu u sheegay xadiidka laba boqol toddobaatan iyo shanaad can sacdin radia allaahu canhu sacd bn abi waqaas qaala wuxuu yihi samictu nabiya sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahi baan maqlay yaquul oo dhaha man iddacaa ninkii sheegta oo ku abtirsada u nasab sheegta ilaa gayri abiihi qof aan aabbihiis ahayn qofkii ku abtirsada wa huwa yaclamu isagoo haddana og annahu gayru abiihi inuusan aabbihii ahayn isagoo og فالجنة عليه حرام جنة حرام بي korkiisa ka tahay macnaheedu qofkaas kabiir uu sameeyey min alkabaa'ir hadduu dhinto isagoo aan ka toobad keenin cafinta ilaahay hadduusan helin naaruu ku gelaa inuu ku abtirsado qof aan aabbihii ahayn isagoo og hadduu jaahil ka yahay waa gooni laakiin hadduu og yahay maxaa yeele ilaahay wuxuu leey udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum faikhwaanukum fi ddiini ilaah wuxuu leeyahay ugu yeera aabbayaashood aabbayaashood ha loogu abtiriyo dadka fain lam taclamuu aabaa'ahum haddaydnaan garanayn aabbayaashood fa ikhwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum soo ma ahayn qofku marka inuu ku abtirsado qof aan aabbihii ahayn asagoo og macnaheedu nicmadii waalidkiis uu u galay abaalkii waalidkiis u galay ayuu inkiray waa kaafirun lihadihi nicma nicmadaas ayuu ku kufriyey saas daraaddeeda jannada looga xaaraantinimeeyey man iddacaa qofkii sheegta oo ku abtirsaday ilaa kayri abihi cid aan aabbihi ahayn wahuwa yaclamu isagoo annahu kayru abihi inuusan aabbihi ahayn faljannatu calayhi xaraam jannadu xaaraan bay ka tahay waxyaabo badanoo waxaa jira dadku ay sameeyaan oo iska fududaystaan qofku waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo yurub aan u socdaa ama maraykan aan u socdaa aniga hebel hebel hebel hebel aa la yidhaahdaa wuxuu ku abtirsanaa qof aan aabbihii ahayn waa og yahay inuusan aabbihii ahayn laakiin wuxuu rabaa waddan gaalo oo sharcigu u amray in laga soo hijroodo ayuu wuxuu rabaa inuu hijroodo waagii hore waxaa jiri jirtay alhijratu min bilaadi alkufaar ilaa bilaadi almuslimiin waddamada gaalada in laga soo hijro dhulka muslimiinta lasoo aado hadda laakiin maxaa jirta alhijratu min bilaadi اlmuslimiin ilaa bilaadi اlkufaar oo weliba ay dhici karto qofku wax kasta inuu u huro naftiisa uu huro xoolihiisa u huro dadka qaarkood waxaa dhici karta intaasoo kunoo doolar inay u huraan oo haddii waddankiisa gudihiisa uga shaqaysto ku filan waa gaalo jacayl dadka qalbiga ka gashay dunuub fara badanuu marka qofku samaynaa inuu naftiisa u halligo inuu been sheego qof aan waalidkii ahayn inuu ku abtirsado qabiil uusan u dhalan xataa uu iska sheegto uu isleeyahay malaha waa la aqbali doonaa wuxuu rab uu iska sameeyo mararka qaarkoodna wax intaas ka foolxunaa dhaca nin iyo haweeney aan isqabin baa waxay rabaan waddan gaali inay ku aadaan waa isqabnaa gaaladu marka dadkan waxay rabaan inay naarta geeyaan waa og yihiin inaysan isqabin markaas waxay leeyiin inaa isqabtiin waa inaad soo caddaydeen ismana qabaan laakiin waddan gaalaa loo socdaa markaasa ayu faaxisha la samaynaa si waddan gaala loo aado isagoo dhex usii socda hadduu dhinto isagoo aan gaar imisa dhimatay dhex kusii dhimatay iyagoo aan gaarin waddamo gaala usii socda حديثك لو بقول تضوات اللحاد عن أبي هريرة قال وحر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحن مغلى النبي لا يقول أدها لم يبقى من النبوة نبني ماذا كما صهر إلا المبشرات هو بشارة ما هنه نبني ماذا وحكى هري ماله نبني ماذا واتكتي مبشرات يسكليها كهري قالوا وحنا وما المبشرات هو وح بشارينا محيهين قالوا وحر الرؤيا الصالحة والرؤيا فيعا والرياضة فيعا رياضة فيعا وحي كم تهي النبوة ووحا لولا جيدا وحي سيدا أن صومرنا ونوعي بدن يهي وحا كم رؤيا الأنبياء أنبياء الرياضة ونوع وحي كم haddii marka riyadu ay fiican tahay nabigu wuxuu leeyay sala allahu calay wasalam waa qeyb waxyiga ka mid ah haddee waxyiga ka mid tahayna marka nabinimaday ka mid tahay laakiin hadalkaas macnihiisu mu wuxuu yahay qofku hadduu riyo fiican uu arko inay sharciga ilaahay diinka ilaahay inay ka mid tahay miya maya sharci soo degitaankiis waxaa ugu dambeeya nabiga sala allahu alay slam geeridiisa wax ka dambeeya oo sharci oo imaana male riyadu si kastoo ay u fiican tahay sharci noqon maydo laakiin waa la weheshadaa hadday riyadu fiican tahay qofku xoogaa qalbiguu ku degsadaa hadduu riyo fiican uu ku riyoodo laakiin diinka ilaahay waxba kama aha riyadu marka ay qiimaha leedahay oo diinkay ka mid noqonaya waa markii axad rususha ilaahay ama ambiyada ilaahay ka mid uu ku riyoodo laakiin shaksi annaga naga mid a si kastoo weli uu yahay hadduu yidhahdo waxaan ku riyooday salaad salaaddii duhur in laga dhigo saddex ragco oo nabiga ilaahay aan la kulmay hadduu yidhaahdo ma laga yeelaa maya ilaan rasuulka ilaahay afar ragcuu nagu ogaa afartaas ragcuu salaada duhur nooga tegey waxii ka dambeeya diin ka dambeeya rasuulka ilaah kadib ka imaana ma jiro lam yabqa sooma hari min annubuwati nabinimada xaggeeda ila almubashiraatu kuwa wax bishaareeya mahan yacni lagu bishaaraysto qaaluu waxna wama almubashiraatu kuwa wax bishaareyna maxay qaaluu wuxuu arru'ya saalixa riyada fiican عن أبي هريرة قال وحر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رسولك إلى إبان مغلى يقول أدها من رآني في المنام قفك هردد دحدي ذي غوارك فسيراني ويارك دونا في اليقظة سوجت جنة دحدي ذي غوارك دونا سو سوجي دواي وبشارة قفك كري هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسوه هردة قفك أسنبي وحوارك دونا ستوصة laakiin bishardi nabigu waa inuu tilmaamihiisii leeyay sala allahu calayh wacala wasalam axaadiistu ay sheegeen walaa yatamahalu shaydaanu bi shaydaanku aniga iskuma kay mithali karo aniga iskama kay dhigi karo waa dhici kartaa laakiin qof kale intuu iska dhigo uu ku yidhahdo rasuulka ilaahay aan ahay oo uu been kuu sheego laakiin rasuulka ilaahay inuu isu ekaysiiyo maya ma yeeli karo لو بقول تضواتني سيدي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال نبي وحري من رآني في المنام هردد دحدد قفكي وارك فقد رآني الله إله وياركي فإن الشيطان شيطانك لا يتخيل بي أنا اسكما كي كيسي كرا لا يتمثل بي لا يتخيل بي اسكمت ورؤيا المؤمن قفك مؤمن كهريديس من ستة وأربعين جزءا من النبوة وحي كم التهاي afartan iyo lix qaybood oo nabinimada ka mid ah afartan iyo lixdaas qaybood oo nabinimada ka mid ah riyada qofka muuminkaa waa jus ka mid ah afartan iyo lixdaas qayb ka mida waaye wa ru'ya almu'mini qofka muuminka ah riyadiisu jus-un waa qayb min sittatin wa arbaciina jus-an oo ka tirsan afartan iyo lix qaybood oo min annubuwati oo nabinimada ka mid ah حديثك لا بقى تضبات نيسقالات عن ابن عمر قال وعر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رسولك لا يبان مقل يقول أدها بين أنا نائم أنا أجي فأهردا أتيت وحالي كاني بقدح كوب أيا لي كاني بقدح لبن كوب عانا وعانا يكون جران بالي كاني فشربت منه qadaxii xaggiisa waa ka cabay xataa innii la araa ilaa aan arkay arraya cokanaantii yakhruju oo soo baxaa min adfaari cidyahayga nebigu sala allah alay slam wuxuu leeyahay weel ay caana ku jiraan baa la ii keenay waa riyo riyada ambiyaduna waa xaq weelkii ay caanuhu ku jiray nebigu wuxuu leeyay sala allahu calayhi waala ali wasalam waan cabay ilaa aan u jeeday cokanaantii oo cidyahayga ka sii baxee meel kasta caanihii jirkayga waa galeen array waxaa la yidhaahdaa rawiya qofku markuu cabitaanka ka dhergo waxaa la yidhahdaa rawiya waa dhergay laakiin wuxuu ka dhergo waa inay cabitaan yihiin wuxuu ka dhergo hadday cunto yihiinna maxaa la yidhaahdaa ya shabica marka shabcaan iyo rayaan waa kala duwan yihiin shabcaan waa qof cunto ka dhergay rayaanna waa qof cabitaan iyo biyo ka dhergay xataa inii la araa ilaa aan arkaayay oo aan arkay arraya cokanaantii yacni dheragtii biyaha dheragtii caanaha oo yakhruju soo baxa min adfaari cidyahayga meel kasta jirkayga ka mid a caanihii waa gaareen uma acdaytu fadlii kadibna hambadaydii waxaan siiyey yacni cumara cumaraan siiyey ula jeedaa nabigu sal slam wuxuu le intii soo hartay oo hambadaydii cumaraan siiyey qaaluu waxay dhaheen saxaabadii famaa awaltahu maxaad ku awishay yaa rasuullah rasuulka ilaahay oo maxaad ku fasirtay riyadaas maxaa ku fasirtay qaala wuxuu yidhi alcilma ay awaltuhu alcilma cilmiyaan ku fasiray saasuu nabigu sala allah alay slam marka caanahaani waa cilmi nabigu sala allahu alay slam ummadda hadda asaa ugu cilmi badan intii soo hartay nebigu wuxuu yidhi cumaraan siiyey radia allaahu canhu xadiidkaas wuxuu muujinaa fadliga marka cumar uu leeyahay inuu ka mid ahaa ummaddan dadka ugu cilmiga badan bal ee ummaddan asaa ugu fadli badan marka laga reebo abubakr radia allaahu canhu wa bacda nabiyiha sala allahu alay wasalam waxaa jira ta'wiilu ru'yaa riyada fasiritaankeeda qofku waxbuu ku riyooday riyadaas waxay u baahan tahay fasiritaan in la fasiro sida riyadu markay u muuqato marka qaarkeed waa ka duwan tahay sida loo fasira ambiyada ilaahayna waxaa ka mid ahaa dad caan ku ahaa riyada fasiritaankeeda waxaana ka mid ah nabiyullaahi yuusuf isagoo yaru wuxuu ku riyooday dayaxa iyo qoraxda iyo kow iyo toban xidig oo isaga u sujuuda inii ra'aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin waxaan ku riyooduu yidhi ayagu ii sujuuda aabbihiis nebi yacquub wuxuu ihi laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda walaalaha riyadaas ha u sheegin haddaa u sheegtana wuxuu yidhi halis baa geli doontaa riyadii sidii ay noqotay waagii dambe markii nebiyullaahi yuusuf dhibaato badan uu soo maray oo masar kadib wasiir uu ka noqday oo walaalihiis markii dambe ay iscafiyeen wuxuu yidhi aabbe iyo hooyo iyo carruurtii wixii jiray oo dhan halla ii soo wado shaam reer shaam bay ahaayeen ayagu isaguna markaas wasiir wuxuu ka yahay masar shaam baa marka laga soo raray aabbe iyo hooyo iyo carruurtii wixii oo dhan masaraa la isugu yimid markaasay u sujuudeen markaasuu wuxuu yidhi haadaa ta'wiilu ru'yaaya riyadaydii fasirkeedii waa kanaa muxuu wadaa markaas riyadaydii ayadoo waaqic ah waa tanaa markii hore riyayaad soo maaha hadda laakiin waa waaqic haadaa ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacala rabbii xaqaa saasuu yidhi qaaluu waxay dhahe famaa awaltahu yaa rasuula allah rasuulka ilaahi maxaad ku fasirtay qaala nebigu wuxuu yidhi alcilma cilmiyaan ku fasiray uu yidhi ummadda nebiga sala allahu calayh wacala aalihi wasalam abuubakaraa ugu fadli badan cumaraa ku xiga cuhmaanaa ku xiga caliyaa ku xiga baqiyat alcashara alcashara almubashiriin alcashara almubashiriina biljanna intii ka soo hartay afartaas ayaa ugu sii fadli badan kadibna muhaajiriinta kadibna ansaarta wahaakada saasay isugu xixigaan diinkaana dhibaato fara badan ay u soo mareen rasuulka ilaahay diinka ayagaa ka soo qaaday ayagaa diinka noo soo gudbiyo axaadiistan iyo qur-aanka hadda aan haysano waxa noo soo naqliyey waa ayaga diinkan waxa soo xambaaray waa ayaga maxay marka naga mudan yihiin mar kasta inaan u ducayno ilaahayna saasuuna amray والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم kuwa ayaga kadibkood yimid waxay leeyihiin rabbana kfir lana rabbiyo anaga noo dambi dhaaf iyo waliikhwaanina walaalaheenna aladiina sabaquuna biliimaan ay iimaanka nooga horeeyey intaanan anagu mu'miniin noqon ka hor ayay mu'miniin ahaayeen rasuulka ilaahay ay la joogeen cilmi ay ka baranayeen oo ay la jihaadayeen oo ay diinka u nusraynaayeen oo dhibaato fara badan u soo mareen dadkii ummadda ugu fadli badnaa dadka muslimiinta isku waafaqsanaayeen haddii la yidhaahdo ummadda ayagaa ugu khayr daran ka warrama oo la yidhaahdo ummaddan waxa ugu nasiib xun abubakar iyo cumar ee la yidhahdo lacnad ha ku dhacdo dadaa diinkooda saas uu yahay diinkooda wuxuu ku dhisan yahay abubakar iyo cumar iyo caaisho lacnadooda raafido ama shiico haddaa maqasho diinkooda wuxuu ku dhisan yahay sabu saxaaba saxaabta caydeeda bis saxaabada in la caayo waxay dhahaan duco waxaa jirta la yidhaahdo ducaau sanamay quraysh ducadii quraysh labadeeda sanam quraysh labadeeda sanam ma taqaanaan abubakar iyo cumar waaye allaahuma lcan sanamay qurayshin quraysh labadeeda sanam ilaahu lacnad wabnatahimaa labadoodii gabdhood labadee caaishay xafso waa xaasiskii nabiga sal slam markaasuu wuxuu rabay inuu ku yidhaahdo diin ilaahiyaa u gargaara xaasaskii nabigu lacnada abubakar u lacnada cumar u lacnada ducadaas waxay dhaheen salaada subaxna qofka waa inuu akriyo maqribna waa inuu akriyo annaga shiico waa ka roonaa jirnay soo ma ahayn waa ka roonaa jirnay shiico hadda laakiin waddanka waa ku socota ta shiica ku socda mar dhow abubakar iyo cumar masaajida lagu lacnada xamar dhexdeeda waa lagu arkaa ilan diinkooda absaas ku dhisan meel abubakar iyo cumar lagu lacnada madiina yaalla caaisho lagu lacnada ciid waxaa jirta la yidhahdo ciidulqadiir annagu waa aragnay bisha dulxija markay tahay siddeed iyo toban bisha dulxija hadda aan soo dhaafnay siddeed iyo tobankeeda ciid la yidhahdo ciidulqadiir aa jirta shiicada agtooda waxaa maqleeda oo iska jooga madaafiic dhece meeshan yaa ku diriray cidna kuma diririn laakiin laba buurada waxaa laga dhigay caaisho iyo abubakar madfacaa lagu ridaa qof kasta oo shiici wuxuu heli karo waa inuu ku rido maanta ha la soo baxo xaggee loo socdaa caaisho iyo waxaa lagu ridaa iyo abubakara maanta madaafiic lagu ridaa madaafiicdaas marka labadaas buurood waxay ka dhigan yihiin caaisho iyo abubakar ay ka dhigan yihiin haddaa xabad yar heli karto waa inaad ku riddo madfac weyn haddaa heli karto wax kale haddaa weydo dhagax xataa waa inaad ku tuurto waxa la tuuriyeyna waa xaaskii nabiga caaisho iyo abubakar oo nabigu dadka ugu jeclaa oo la saaxiibay oo ilaahay qur-aanka uu ku yidhi fii suurati sowma ahayn fii suurati towba id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana حديثك الله بقول يسديتناد عن أبي سعيد الخدري يقول وحلي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولك لا وحر بينما أنا نائم أنا هردا رأيت الناس وحنا أركدتك يعرضون علي وأنا قال لي سوى بني دتك بهرتي ذا لسوى مرسينا رأيت الناس دتك بأنا أرك يعرضون علي وأنا هرتي ذا لسوى مرسينا لي سوى بني وعليهم قمص دتكم مركو حي لبسينهم قميص يالا ayay xiran yihiin minhaa kamiisyaalahaas waxaa ka mid ah maa yabluqu qaar gaara athudiya naasaha ilaa naasahay gaarayaan kamiisku koruu ka soo bilowday ilaa naaskuu ku egayay hoos uma dhaadhacsana wa minhaa kamiisyaalahaas waxaa ka mid ah maa yabluqu qaar gaara duuna daalika intaas ka sokay qaara intaas ka hooseeya wa mara calaya cumaru bnu lkhaaab cumar ibnu lkhaaab baa isoo maray horteedaa la soo marsiiyey وعليه قميص أيضا وحرن يهي قميص يجره وجيدا قميص دائر إلى لويس قارا والرياء قميص كمرك قميص حسي ما هنه wuxuu ka dhigan yahay diin qamiiskani wuxuu ka taagan yahay diinkii وعليه قميص يجره قالوا وحد ما أولته يا رسول الله رسولك إلهي محاد كفر سرتي رياضاس قالوا وحد الدين دينا كفر سري أولته الدين حديث كاس معني سمرك وحي هاي عمر رضي الله عنه دد كاس نبي قال له تسد ما أنت دينه كود الدين بدن هاي دين كيسو inuu asaga oo dhan wada shamliyey ilaa lagu hiisa saasuuna ahaa cumar radi allahu canhu yaa dilay nin majuusiyaha dilo iiraani ah abu abu lulu almajuusi iiraaniyu ahaa ninkaasaa dilay asoo salaad subax ku jira ragcadii labaad ayadoo la tukanahu dilay حديث الله بقول سديتن يكوبات عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اقترب الزمان وقت قدو سودو هذا وقيامه سودو هذا لم تكت ما كدو وانيسو ما سيغيسو رؤيا المؤمن قفك مؤمن كرؤيا ديسا رؤيا ديسا تكذب إن بان شاكتو مركز ساعد قيامه سودو ذي قفك مؤمن كوحو كرياضة وما دو إن بانتا يعني وارون سيدا غالب كاه لم تكد ما سيغيسو رؤيا المؤمن قفك مؤمن رياديسا تكذب إن بان شيكتو إلا أن علمدي ودمانا يا علمي ويرانا سيدا نو إيمان دونتا بدل كي كاس إلهي وحو أغدقا دادك مؤمنين تي وقت كاس جوغا ريفي عن إن يركان وقريوضان وإلهي هنون أغدقا إلا وحك الله آيان ماله دين كان والا رفعين دونا وحنا الله رفعنا علمدي سال لأن دونتا مركي لأدانا cilmigu sii joogi maayo ilaan cilmigu wuxuu ku joogaa culummada cilmiga wax xambaara haddii la waayo cilmigu sii jiri maayo beddelkii cilmiga dadka waxaa ilaahay markaa nusro uga dhigaa riyadaas ay ku riyoonayaan oo fiican wa ru'ya almu'min qofka mu'minka riyadiisa juz'un min sittatin wa arbaciina juz'an min annubuwati waa soo marnay intaas wamaa kaana min annubuwati wixii nabinimada ka mid ah فإنه لا يكذب بين شيء مايو قفك مؤمن كريدي سنة وقيب نبي ماذا كمدا يعني قيب وحي كمدا وحي وحي كمدا بين شيء مايا حديث كلا بقول سديتني لو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تحلم قفك اسكو ريسية بحلم ريو لم يره وصنرك kullifa waxaa lagu kalifi doonaa waxaa lagu mashaqay doonaa an yacqida inuu isku gunto bayna shaciiratayni laba shaciiro walan yafcala mana samayn doono riyo uusan ku riyoonin qofkii yidhaahda waa ku riyooday maalinta qiyaam waa la cadaabi doonaa maxaa ku kalifa inuu beentaa sheego riyo uusan arag inuu yidhaahdo waa ku riyooday maxaa ku kalifaa qofkii sidaa yeela waxaa lagu kalifi doonaa laba xabo oo shaciiro ah shaciirada waa soo sheegnay qamadigu u dhow yahay laba xabadood waxaa la labadaas xabadood isku xir oo muxuu iskula xira wuxuu iskula xiraba ma haystee dunuu iskula xiro ma haysto wax kaluu iskula xiro ma haysto mana samayn doono inta uu ka samaynaana waa la cadaaba cadaabkaasuu ku jiraa man taxallama qofkii isku riyaysiiya bixulmin riyo lam yarahu uusan arag yacni yidhaahda waa ku riyooday kullifa waxaa lagu mashaqay doonaa an yacqida inuu isku gunto bayna shaciiratayni laba shaciir walan yafcala mana samayn doono waman istamaca qofkii dhegaysta ilaa xadiidi qowmin qolo sheekadooda qofkii dhegaysta wahum ayagoo lahu mankaas kaarihuuna naca ayagoo aan raalli ka ahayn inuu sheekadooda dhegaysto hadduu dhegaysto suba fii udunihi dhegtiisa waxaa lagu shubi doonaa alaanu ku naxaas la dhalaaliyey yowma alqiyaama maalinta qiyaame sheeko aysan raalli ahayn hadduu dhegta u dhigo uu soo ag fariisto si uu war uga dhuuxo ama uu war uga helo maalinta qiyaame cadaabkaasa u yaalla isagoo adduunyada wuxuu doona ha sameeyo wuxuu doona waxaasan kala jeeda ha dhaho xadiiskan wuxuu haystaa marka dadka tajasuska sameeya dad meel iska fadhiya intuu yimaada sheekadooda dhegaysta maalinta qiyaame dhegaha waxaa looga shubi doonaa naxaastaas waman istamaca qofkii dhegaysta ilaa xadiidi qowmin qolo sheekadood oo sheekaysana wahum ayagoo lahu asagaas kaarihuuna naca inuu sheekada dhegaysto raalli kama aha suba fii udunihi dhegtiisa waxaa lagu shubi doonaa alaanuku naxaas la dhalaaliyey maar la dhalaaliyey alaanuku waa maarta la dhalaaliyey yowma alqiyaama waman sawara suuratan qofkii suuro sawira cudiba waa la cadaabi doonaa suuradanna sida soo aroortay waa taswiiru dawaati اlarwaax waa suuro qofku uu sawiro wax ruux leh uu sawiro ama qof uu sawiray ama neef xayawaan uu sawiray suurada noocaas lama ogola laakiin wuxuu sawira haddee geed iyo buur iyo dhul caadi ah kuma jiraan kuwaas waman sawara suuratan qofkii suurad sawira cudiba waa la cadaabi doonaa wakullifa waxaana lagu mashaqay doonaa an yanfuka fiiha ayada dhexdeeda inuu naf ku afuufo naf geliyaa leeyahay walaysa binaafiqin midkii ku afuufaana ma aha ma naf uu gelin kara xaggee ka keenaa ilaa uu naf ka geliya waa la cadaaba dadka marka ku shaqaysta taswiir dawaati اlarwaax halistaasaa u taalla xadiiska laba boqol sideetan iyo saddexaad can abi qataada ana can abi qataada annahu samictu saas ayo qoran idinka maxaa idiin qoran annahu qaalam idiin qoranta samica idiin qoran saasaa saxa marka annahu samica asagu wuxuu maqlay annabiya sala allahu calayhi wacala alihi wasalam nabiga yaquul oo dhaha alru'ya alxasanatu riyada fiican min allah ilaahay xaggiisay ka ahaatay faidaa ra'aa axadukum qofkiin hadduu arko maa yuxibu wax uu jecel yahay hadduu arko falaa yuxadid bihi yuusan u sheegin ilaa man yuxibu qofuu jecel yaha maane qofku hadduu ku riyoodo riyo uu jecel yahay qof uusan jeclayn yuusan u sheegin qof uu jecel yahay bisa u sheego falaa yuxadid bihi yuusan u sheegin ilaa man yuxibu qofuu jecel yaha maane qof kale yuusan u sheegin waidaa ra'aa hadduu arko maa yakrahu wax uu naca falyatacawad billaahi ilaahay ha ka magan galo min sharihaa sharteeda wa min shari shayطaani shaydaanka shartiisana ilahay ha ka magan galo ilaan balaayadan waxa keena waa asage walyatful ama walyatfil ha tufo alaaan saddex mar dhinaca bidixda ha u tufo saddex mar dhinaca bidixda ha u tufo walaa yuxadid biha riyadaasna axadan qofna yuusan u sheegin fa inaha iyadu laa taduruhu ma dhibayso wax dhibaato u keeni maydo hadduu qarwo qofkii oo uu soo kaco waa inuu acuudu billaahi min ashayaan arajiim waa inuu yidhaahdo marka hore ilaahay waa inuu shaydaanka ka migan galo dhinacuu u jiifay maana dhinaca kale waa inuu u seexdo saddex mar waa inuu bidixda u tufo qofna yuusan u sheegin qarowgaas dadka waxaa loo sheegaa waa wax fiican laakiin riyada noocaas oo qarowga ah qofna looma sheego fa inaa laa taduruhu dhibi mayso wax dhibaataa kuu keeni mayso xadiidka laba boqol siddeetan iyo afaraad can ibni cabbaasin can الnabiy salى allahu alayh wacala wasalam qaala nabi wuxu uhi man kariha qofkii naca min amiirihi ninka madaxda u ah shay-an wax ka naca falyasbir calayhi ha u sabro waaye haddii dadka madaxda ay sameeyaan waxaan dadku raalli ka ahayn inay hubka gurtaan oo ay ka hortagaan maya fasaada dhaca fasaadkaas hor dhow aan la xakamay karin oo aan la celi karin nebigu wuxuu leeyahy marka ha lagu sabro falasbir calayhi ha ku sabro fa innahu maxaa yeelay shan iyo xale man faaraqa aljamaaca qofkii jamaacada ka baxa dadka muslimiinta ah qofkii ka dhex baxa ee famaata dhinta ilaa maata miitatan jaahiliya saasaa noo qoran anaga fainahu man faaraqa aljamaacata shibran famaata ilaa maata miitatan jaahiliya qofay u qoran tahay maa jira fainahu man faaraqa aljamaacata shibran famaata maata miitatan jaahiliya oo ilaa aysan ugu jirin waa ku jirtaa fainahu man faaraqa aljamaaca shibran famaata ilaa maata miitatan jaahiliya saas wax ka duwan qof ay u qoran tahay maa jira ilaadan waa mushkil maxaa yeeley ilaada istinaayada waa inay dhacdo bacda nafyin waa inuu nafyi ka horeeyo ilaadanaa mushkilaa marka hadda sharax hoos wuxuu leeyahay ilaa maata biziyaadati ilaa ilaadan waa dheeraaduu leeyahay marka ilaadaas in laga tuuro maan hadal kuma toosi karo ilaada marka zaa'id ha laga dhigo fainahu man faaraqa aljamaacata qofkii dadka muslimiinta ah faaruqa oo ka dhex baxa ee famaata dhinta maata qofkaasi wuxuu dhimanaa miitatan jaahiliyatan qaab u dhimashadii jaahiliga jaahiliga waxaa la yidhaahdaa wixii islaamnimada ka horreeyey nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam intaan la soo dirin ka hor waxaa la yidhahdaa jaahili dadkaas carbeed ee jasiiratulcarab ku noolaa dad madaxtinimo iyo boqortooyo iyo kala dambeyn iyo lahaa ma ahayn qabaa'il ay iska ahaayeen qabiilkan kanuu ku duulaa waa isbaabi'i jireen dadka waa la kala xoogi jiray xoolaha waa la kala dhici jiray jaahiligu saasay ku noolaayeen caalamka markaas waxaa ka jirtay laba dowladoodoo waaweyn dowladna waxay ahayd dowladdii reer yurub oo ruum qolana waxay ahayd dowladdii faris ee iiraaniyiinta qolada iiraaniyiintu marka waxay ahaayeen majuus ay ahaayeen oo dabkay caabudi jireen ayagu laakiin roomaanku dad majuusa ma ahayne waxay ahayn dad nasaaro ah dab ma caabudi jiren ayagu ilaahayna waa rumaysnaayeen waxay diidanaayeen risaalada nabiga sala allahu calayh wacala wasalam ayagu marka niman nasaare ahay ahaayeen kuwana majuus ay ahaayeenoo dabkaasay caabudi jireen iyo qoraxda labadooda saas daraaddeed diin haddii la fiirsho waxaa diin u dhow ahlu kitaabka maxaa yeele ayagu ilahay waaba rumaysayn kuwanu ilaahna ma rumaysna saas daraaddeed waxaa ogtiin dadka muslimiinta in loo baneeyey dumarka ahlu kitaabka inay guursadaan hadday yihiin dumar dhowrsoon dumar dhowrsoon hadday yihiin waa loo ogol yahay laakiin haweeney majuusiyad ah qofna kuuma ogola inaad guursato waa ka dhow yihiin marka sidoo kale nin ahlu kitaaba wuxuu qalo qofka muslimka waa loo ogol yahay baynamaa nin majuuse wuxuu qalo aan la cuni karin nabiga sala allahu calayh wacala wasalam aayadihii ilaahay kusoo dejiyey waxaa ka mid ahaa aliflaamiim gulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi qalabihim سيغلبون في بد في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون مؤمنون وفرح دونان مركي رومان كوي كالله كاتكادان منك مجوسة مؤمنين تفرحوا ومحيوا فرحايان أدي كوان وأهل الكتاب يقولون أهل الكتاب روم وحي إسهايان ونمن مجوسة مسلمين وحي إسهايان ونمن كواس كأقدو ومشركين مركا دي رومان كوي أتكادان مسلمين يعني إني أتكادان يقولوا ذهب dadal wuxuu leey waa yowmaid yafraxu lmu'minuun mu'miniintu maalinkaas waa farxi doonaan laakiin carabtu waxaas ma lahayn ayagu sidii marka carabtu ay u dhima jirtay maamul la'aan kala dambayn la'aan noocaasu u dhimana qofkii amiirkiisa inta wax ku naca ka dhex baxa ee ka taga ee keligiis meel iska aada man kariya min amiirihi shay-an qofkii amiirkiisa wax ka naca falyasbir calayhi amiirkaas ha u adkaysto fa innahu man faaraqa aljamaaca shibran qofkii jamaacada ka dhex baxa hal taako hal taako qofkii muslimiinta ka dhex baxa ee fa maata dhinta maata wuxuu dhimanaa miitatan jaahiliyatan qaabkii jaahiligu u dhima jireen oo kale miitad waxaa loola jeedaa qaabkii ay u dhima jireenaa laga wadaa xadiiska laba boqol siddeetan iyo shanaad can abi hurayrata can innabiy sala allahu calayhi wacala wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi yataqaarabu الzamaanu waktigu waa soo dhodhowaanaa saacadda qiyaama markay soo dhowdahay yataqaarabu الzamaan maxaa laga wadaa sanadkiia wuxuu noqonaa hal bilo kale bishiia waxay noqonaya usbuuc usbuuciya wuxuu noqonaa maalin maalintiin hal saaco kale taas waxaan u malaynaa waktiga hadda aan joogno sheeko maahane indhahaan ku haynaa waa aragnaa markii hore sheekaya jirta laakiin hadda sheeka ma aha waa xaqiiqo yataqaarabu zamaanu zamanku waa soo dhodhowaana wayanqusu alcamalu camalkuna waa nuqsaama camalka saalixa ee la samayna waa yaraana qofka dadka ugu fiicana waxaa laga yaabaa salaadihiisa waajibka intuu tukado raatibada inuu raaciyo laakiin dadka ummadihii annaga naga horreeyey camalkooda taariikhdooda markaa akhrido inaadan waxba aadan ahaynaa kuu soo baxe wax aan hayn inaysan jirin camalkii marka waa yaraana wa yulqaa ashuxu dadka quluubtooda waxaa lagu ridi doonaa bakhiiltinimo wa yulqaa waxaa la ridi doonaa ashuxu bakhiiltinimo ayaa fii quluubi alcibaadi lagu ridi doonaa dadka bakhiiltinima u imaan doonta watadharu lfitanu fitnooyinku waa daahiri doonaa fitnooyin tiro badan oo isdaba yaal ayaa soo bixi doona waa markii mid laga gudboba mid kale ay daba taalo wayakturu lharju islaynta iyo isdilkuna waa bada doonaa waa badana qaaluu yaa rasuul allah rasuulka ilaahi waxay dhaheen ayuma huwa harajku muxuu yahay ay ayu shayin huwa harajku iyo muxuu yahay waa maxay qaaluu wuxuu idhi alqatlu alqatlu waa dil waa dil dilkaa badana yani dilkaa badana xadiiska laba boqol siddeetan iyo lixaad can xudayfata ibni lyamaan qaala wuxuu yidhi xudayfe ibnulyamaan waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ma dhamay karnaa caaw waa dhamay karnaa masaabiintan baan ka dhignaa ya lix xadiisaa noo dhiman ya haya khalaas bilah towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala saxbi wasalam